bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائiyu raximah اllah taعalى kitaabu الnikaax nikaaxii ayuu u kitaab yahay qala dikru amri rasuuli اllahi slى اllah عlyh wslm fi الnikaaxi rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrinkiisa sheegitaankiisii waaye meeshaan fi nikaaxi ku saabsanaa nikaaxa iyo wa aswaajihi xaasaskiisa wamaa abaaxa allaahu wuxuu alla u banneeyey linabiyihi nabigiisa sala allahu calayhi wasalam waxadarahu ou ka mamnuucay calaa khalqihi khalqigiisana ou ka mamnuucay siyaadatan iyadoo ay ka dheeraad tahay yacni ziyaadatan ziyaadin darteed fii karaamatihi karaamadiisa yacni dhexdeeda uu ziyaadinayo iyo wa tanbiihan baraarujin lifadiilatihi lagu baraarujinayo nebiga fadligiisa yani baabkani wuxuu uga hadlayaa nebiga sal ll ly slama in loo baneeyey afarxaas wax ka badan inuu guursado oon lagu ciriirinin khalqigiisa khalqiga ah inta kale iyaga in laga mamnuucay ziyaadada nebigana waxaa loogu ziyaadiyey inay tahay baraarujin fadligiisa la baraarujinaayo iyo yacnii karaamadiisa oo markaa yacnii ziyaadin karaamadiisa wabilisnaadi qaala akhbaranaa abu dawuud sulaymaan bnu sayfin qaala xadahanaa jacfar bnu cawn qaala akhbarana bnu jurayjin can caطaa qaala xadarnaa maa maca bni cabbaasin ibni cabbaas ayaan la xaadirnay janaasata maymuunata maymuuna janaasadeeda ayaan la xaadirnay zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga xaaskiisa ahayd bisarif meesha sarif la yidhaah sarif waa meeshuu ku guursaday waana meeshay ku dhimatay faqaala bnu cabaasin ibnu cabaas waxa uu yidhi haadihi maymuunatu tani waa maymuuna idaa rafactum janaasatahaa janaasadeeda haddaad kor yeeshaan falaa tusaczicuuhaa ha dhaqdhaqaajinina oo hala dhaqdhaqaaqinina walaa tusalziluuhaa ha gilgilinina oo yacni sidaas yeela ixtiraaman lahaa maamuusitaan aada maamuusaysaan iyo sharfid aada sharfaysaan qof qiimi badana ahayd iyadoo awalba qof muslima ahayd oo janaasatulmuslim in la qiimeeyo la rabay haddana xaaskii nabiga waaye sala allahu calayhi wasalam fa ina rasuula allahi sal ll ly slam rasuulka alle kaana macahu tiscu niswatin sagaal xaas ayaa nebiga maciisa ahayd ou qabay wa kaana yaqsimu lihamaanin sideed ayuu u qeybin jiray wawaaxidatun midna lam yakun yaqsimu lahaa ma uunan u qeybi jirin yacnii sideed ayaa tooka uu sii jiray midna tooka ma lahayn midda aan tookada lahaynna waxay ahayd sawda binti zamca radia allahu canha habeenkeeda waxay siisay caa-isha radia allahu canha markaa nebigu sagaalow lahaa marka laleeyahay sagaalow ka dhintay waay oo ilaa nebiga inta uu guursaday sagaal waa ka badnaayeenba yacnii haweenka oo guursadayna waxay u qeybsamayeen qaybo isaga ka hormaray oo yacnii isaga hortiis dhintay oo ay ka mid tahay khadiija binti khuwaylid iyo ay ka mid tahay zaynaba binti khuseyma dhowr sidaas oo kalea jiray oo yacnii nebiga sal ll ly slama ka hor dhintay qaybo kalena oo waxaa jiray nebigu ou faaruqayo ou iska furay qaybo waxaa jiray ou guursaday oo caqadka ugu dhacay laakiin uunan u galmoonin na waa jireen qaybahan marka sagaalka ah waa intii hadda uu ka dhintay nebiga sala allahu calayhi wasalam maymuuna marka sagaalkaasay ka mid ahayd caa-isha iyo xafsa iyo maymuuna iyo umu salamo iyo sawda yacni sawda iyo yacni ilaa sagaalay ahaayeen markan ayb marka sagaalkan iyagu kaana macahu tiscu niswatin waa markuu dhimanayay sagaalkaasu ka dhintay wa kaana yaqsimu lihamaanin sideedu u qeybi jiray oo tooka uu sii jiray wa waaxidatun midna lam yakun yaqsimu lahaa maunan u qeybi jirin sawday ahayd maalinteeda caa-ishay u hibaysay iyadoo nebiga kula heshiisay sala allahu calayhi wasalam wa bihi qaala akhbaranii ibraahimu bnu yacquuba qaala xadahanaa bnu abi maryam qaala akhbaranaa sufyaanu huwa bnu cuyayna qaala xadaanii camru bnu dinaar can caطaa can ibni cabbaasin qaala tuwufiya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa la oofsaday wa cindahu tiscu niswatin sagaal xaas ayadoo agtiisu ay tahay naag yusiibuhunna waa asiibaayey oo yacnii habeenkiibuu u tagaayey ilaa sawdata sawda ma ahane fa inahaa wahabat yowmahaa maalinkeeda iyo waleylatahaa habeenkeeda licaa-ishata ayay u hibaysay wbihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi can yaziida wahuwa bnu zuraycin qaala xadahanaa saciidu waa ibnu abi caruuba can qataadata ana anasa xadahahum ana اnabiya salى اllahu عalayhi waslama nabiga kaana yatuufu calaa nisaa'ihi haweenkiisa ayuu ku wareegi jiray bimacnaa waa jimaaci jiray kinaaya can اljimaac fi laylati اlwaaxidati halka habeen ayuu kulligood kuwada wada kuwa ku wareegi jiray uu jimaaci jiray walahu yowma-idin tiscu niswatin maalinkaana sagaal xaasow lahaa nebiga sal ll ly slam meeshaa markaa waxaa laga qaadanayaa nebiga kartidiisa weliba anas waa la su-aalay oo wuxuu waxaa la yidhi sidee sagaal haweena ou hal habeen u jimaacayaa markaasuu wuxuu yidhi kunaa nataxaddathu annahu ucطiya quwata halaatiin waxaan ku sheekaysan jirnay buu yidhi nebiga in la siiyey soddon nin xooggood iyo awoodood in la siiyey ayb xaasaska badan marka nebiga inaan lagu cariy inaan lagu cariirinin ee isaga loo ogolaaday xikan badan ay culimmadu sheegaan oo ku jiro xikmooyinkaas waxaa ka mida akhlaaqdii nebiga iyo cilmigii yacnii axkaamtii qoyska iyo ku saabsan weliba waxyaabaha ummadda ay uga dayanayaane la amray inay ka bartaan ee aynan arki karin ilaa un xaasas maahan cid kale aynan arki karin oo kale inay suurtagal noqoto in jihooyin badan laga soo wariyo waayo haddii xaasasku ay hal xabad tahay waaba iska iloobi kartaa wax ay nebiga ku aragtay ay hilmaami kartaa laakiin hadday badan yihiin mid walbaa waxay ku aragtay bay soo guurinaysaa cilmi midda kale aynan sheegina middaan ay sheegaysaa halkaas marka wixii ilaahayda nebiga sala allahu calayhi wasalam dadkeennan oo kale ma ahayn risaalow isagu xambaarsanaa laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana la yidhi marka maadaama isaga qof fii kulli sagiiratin wa kabiira ou sameeyo maadaama la rabo in looga daydo xaasaskii marka waa loo badiyey si umuurahaas qoyska iyo ku tacalluqo iyo guryaha iyo ay u noqoto mutawafir ay u noqoto naqlintooda iyo ayna u fududaato wusci oo u galo xikmadda labaadna waxay yidhaahdaan culimada maadaama nebigu dad badanoo ka guursaday qabaa-il badanoo carabta ka mida iyo dadyow kale iyo ayuu ka guursaday taa lafteedu marka waxay fududaynaysaa dacwada dacwadii iyo dadkan inuu dhex galo oo uu hadal ku yeesho oo wax u sheego oo fariintiisu ay gaaraysa markiiba iyo waxyaabahaasay marka iyada lafteeda xikmaddaana waa ku jirtaa iyo inay dadku sharaf ku yeeshaan laftooda oo haddii nebigu sal ll ly slam qolo qolooyinka uu ka guursaday sharaf iyo wanaagay ay u tahay sharafkaas iyo wanaaggaa marka badni walba oo min butuuni alcarab inay wax ka helaanna waa loogu talagalay adugu waxyaabahaas iyo xikam kasii fara badan ayaa culimmadu ay sheegaan ee keliya ma ahayn sida dadka qaar edab daran ay u sawiraan oo ay leeyihiin ay ka dhigayaan rasuulku haweenka in shahwa uun u haysay oo shahwaani ay ka dhigayaan iyo waa nuqsaamin iyo ceeb iyo cay nebiga sala allahu calayhi wasalama ay ku caynayaan waayo waxaasna nebigu haweenka badan keliya maahan ayagu hadday shahwaaniyiin ay yihiin oo hal haween iyo wax lamida markaa yacnii ay rabaan inay uun shahawaadkooda dharjiyaan rasuulku sidaas ma ahaynee dacwo iyo humuumow xambaarsanaay humuumtaas iyo dacwadaas iyo cilmigaas ayaana ka qaalib ahaa sabab sabab weynna u ahaa inuu haween badan markaa uu guursado ayb taasay marka halkaa culimadu meeshaan marka ay uga hadlaan ay ku tilmaamaan وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت waxaan ahaa bay tiri أغاaru inaan ku ceebaynayo calى الlaati haweenkii wahabna أنfusahuna nafahooda u hibeeyey للنabiyi slى الlaهu عaليه وسلم tiibi wuxuu leeyahay aqaaru ay aciibu calayhina waa ku ceebeynayey aqaaru halkan marka macnaheeda ay aciibu waan ku ceebeynayey haweenkii nebiga isu hibeeyey fa aquulu waxaan dhahayay awatahabu lxuratu haweeney xor haweeneyda xorta ah ma hibaysaa nafsahaa nafsadeeda miyay hibeynaysaa naag xor ah miyaa nafsadeyda adaan kuu hibeeyey miyay dhihi kartaa faanzla allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey turjii man tashaau minhunna wa tu'wii ilayka man tashaa turjii waad dib dhigaysaa man ayaad dib dhigaysaa tashaa-u aada doonaysid minhunna oo haweenkaas adiga isku kaa hibeynaya ka mid a yacnii midaad doonto waa iska diidi kartaa oo khiyaaraad u leedahay inaad iska diidid wa tu'wii ilayka xaggaagaad usoo dumaysaa man tashaau midaad doonto oo min alwaahibaati ah waa kuwa nebiga isu hibeynaya marka waxaa dhacaysa nebiga intay isu hibayso haweenta haddii uu doonana ou qaato hadduu doonana ou iska dhaafo ilaahay khiyaar uu nebigu usiiyey sal l slam xadiidka hadda marka aayadda macnaha ay ka hadlayso iyo sababu nusuulkeeda inay sidaas tahay ayaa hadda xadiidkan caa-isha laga fahmaa oo aayadda turji man tashaa inay ku saabsan tahay waahibaadka waa qurdubina saasoo kale uu rajaxay xadiidkan uuna ku rajaxay ayb qultu waxaan idhi buu ay tiri caa-isha marka wallaahi baan ku dhaartay maa araa ma ra'yi ma malaynayo ma arkaayo rabbaka rabbigaa ilaa yusaaricu laka inuu kugu soo degdegayo ma ahane fii hawaaka waxaad adiga jeceshahay wax kale ma arka waxaan uun arkaa rabbigaa waxaad adiga rabto oo aada jeceshahay ood raalli ku tahay inuu kuusoo dedejinayo un baan arkayaa ayay tiri rabbigaa waa ku jecel yahay marka sida adiga aada rabto sida kuu fudud ayuu kuu yeelayaa rabbi subxaanahu wa tacaala marka fii hawaaka ay fii ridaaka wa maxaabika iyada marka siyaaqa marka xadiidkana kuntu aqaaruda aciibu inay tahay waa laga garana waayo waxay leedahay awatahabu lxuratu haweeney xor a miyaa nafteeda hibeyneyso nebigana waxaa gaar u ahayd haween inay nafsadeeda u hibayso lafdiga hibadana uu ku guursado wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada الnabiyu an yastankixahaa khaalisata laka min duni اlmu'miniin wbihi qala akhbarana mxamed bn cabd llahi bn yaziid almuqri qala xadaanaa sufyaanu wahuwa bnu cuyayna qala xadaanaa abu xaazim waa salamatu bnu dinaar can sahli bni sacdin qaala ana fi lqowmi anoo dadkii ku dhex jiro id qaalat imra'atun haweeney ayaa waxay tidhi inii qad wahabtu nafsii nafsadaydan hibeeyey laka adaan kuu hibeeyey yaa rasuula allah fara arag fii ra'yika ra'yigaaga bal fiirfiiri fara fiya ra'yaka haa fara ra'yee fiya aniga sha'nigeyga ra'yaka ra'yigaaga bal ra'yey ra marka jaadadu waxay tahay an yuqaala in la yidhaahdo haddii hamsada la sugaayo oo waxay tahay ra'aa ficilkii ra'aa marka uu yahay ma amar marka laga dhigaayo waxay noqonaysaa ir-a hamsatu qadci waayo marka hore yani waxay noqon yani xarafka labaadaa reeban laguma dhawaaqi karo ilaa hamsatulwasli lasoo jiito ir-a ayay noqonaya luqatu bani tamiimna sidaas waay lisaanulcarabka wuxuu leeyahay haddii amar lala imaanayo ahlu xijaaj ayaga hamsada waa ka tegayaan oo waxay leeyihiin ra hal eray oo hal xarafay noqona marka ra ayay dhahayaan ra fayaquuluuna ra daalika walilithnayni laba markay yihiinna waxay dhahayaan rayaa daalika rayaa daalika daalikumaa ee hadday yihiin dad badanna waxay dhahayaan raw ayb hadday hal haweeney tahayna raay daalika raay daalika wahaakadaa marka hadday jamaaco ay yihiin naaga ana rayna banu tamiim ayaga marka hamsay keenayaan oo waxay le ir-a daalika ir-ayaa daalika ir-ayna daalika marka hamza iyaga hamsay akrinayaan banu tamiim xijaaziyiintuna hamsada waa ka tegayaan marka siday ahaataba ir-a iyadoo ah ayaa hamsadii laga tegay hamsadii markii laga tegayna waxay noqonaya hamsada hore ee ra inay iska noqoto ra ayb marka sidaasoo kalea hadda marka ay isaga socotaa jaadadii laakiin hadda ma aha fara ra'yey fiya aniga shanigayga ra'ya ka ra'yigaaga bal ka muuji faqaama rajulu ninaa istaagay faqaala wuxuu yidhi zawijniihaa rasuul allow ii guuri haddaadan adiga rabinaa ku jirta marka faqaala wuxuu yidhi idhab tag fadlub doon wax raadi walow khaataman min xadiidin faraanti biraba ha ahaadee fadahaba waa tegay walam yaji' bishay-in shay lama imaanin walaa khaataminna lama imaanin faraanti oo min xadiidin bir-ana lama imaanin faqaala rasuulu llahi sal ll slam nebigu wuxuu yidhi amacaka min su min suwari lqur'aani shay-un suuradaha qur-aanka wax ma ka haysataa qaala nacam haa qaala fazawajahu bimaa macahu min suwari lqur'aan wuxuu ugu ku sawjeeyey oo ugu daray waxa maciisa ah uu yaqaano oo suuradaha qur-aanka ah yacni inuu bara markaas saasay u badan yihiin qaar dhahayana waa jiraa kownuhu min ahli lqur'aan inuu yahay sharafay ku hele labadaba waa la yidhaahdaa tacliimtaas aada qaalib oo ay u badan yihiin culummada marka meesha waxaa laga qaadanayaa nebiga inaan haweenkii lagu cariirinin iyadoo isu soo hibeysay hadday doonto inay dhihi karto inuu diidi karo hadda haweentan oo kale nebigay isu soo hibeysay waa fiiriyey ma uunan raboonin nin kalaa marka uu ku daray waxaa kaloo laga qaadanayaa in qur-aanka baristiisa ay gasho meher meher inay gasho meherkuna mucaawado haweentii jirkeedii ayaa beddel waxaa uga noqonaya waxa la siinaya meherka ah qur-aankii marka ijaaro waa galaa marka oo qofkii markaa inuu ama ruqiyo intuu qofka ku tufo lacag ku shardisto inuu baro qur-aankii lacag uga qaato way bannaan tahay inkastoo ah yacni khilaafna uu ku iyadoo khilaaf uu ku jiro haddana laakiin nusuus badan waxay sheegaysaa inay bannaan tahay qaala baabu ma ftarada allahu caza wajalla ilaahay wuxuu ku farad yeelay calaa rasuulihi sal ll slam rasuulkiisa caddayntiisii ayuu baab yahay muxuu ku farad yeelay marka wuxuu ku farad yeelay takhyiir haweenkiisa inuu khiyaar geliyo oo uu yidhaahdo haddaad alleh rasuul iyo aakhiro rabtaan sheega haddaad adduunyo rabtaanna sheega ayb waxaramahu calaa khalqihi khalqigiisana xarimaadda uu ka xarimay liyaziidahu in shaa allahu muxuu khalqigiisii ka xarimay isaga wuxuu ku farad yeelay lama sheegin waa takhyiirka saan arkayna axaadiidta dadkana maxaa laga xarimay kale an yaziiduu calaa arbacatin afar inay ka badiyaan ilaa addoon inay tahay maaha sidaana maxaa loo yeelay liyaziidahu in shaa allahu qurbatan ilayhi sow ilaahay ugu dhowaado ayb ilaa markii wax lagu farad yeelo oo nebigu ou sameeyo ilaahayba usii dhowaana wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu yaxya bni cabdillaahi bni khalidin الnaysaburiy qaala xadaanaa mxamed bnu muusa bni acyan wahuwa اljazariyu saduuqu rawaa lahu اlbukhaariyu wالnasaa-iyu qaala xadaanaa abi wahuwa abu saciid aljazariyu hiqat caabid can macmarin can الzuhriyi qaala xadaanaa abu salamata bn cabdالraxman can caaishata zawji الnabiy sal ly slam anaha ahbarathu ana rasuula اllahi sal l slama nabiga jaa-ahaa waa u yimid caaisha u yimid xiina umira markii la amray an yukhayira aswaajahu xaasaskiisa inuu door geliyo qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fabada'a bii rasuulu llahi sal l slam nebiga anuu igu bilaabay faqaala wuxuu yidhi inii daakirun laki aniga waxaan ahay mid kuu sheegaayo amran arrin falaa calayki korkaaga ma aha anlaa tacjalii inaydna inaadan degdegin yacni ha degdegin xataa tasta'mirii abawayki ilaa aada labadaa labadii ku dhashay hooyadaa iyo aabbahaa aada ka soo tala qaadato meeshaa marka waxaa laga qaadana iyadu waa yarayd caa-isho maadaama ay yaraydna qofka yar talow u baahan yahay qof weyn oo kale ma aha marka maadaama ay yarayd ayuu nebigu wuxuu leeyahay sal ll ly slam arrin baan kuu sheegayaa ha degdegin waalidkaa u tag la soo tasho qaalat waxay tidhi waqad calima wuxuu ogaa nebiga ana abawaya labada hooyaday aabbahay laa ya'muraanii inaynan ifaraynin bifiraaqihi isaga inaan faaruqon ka tago uma qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata addunyaa wasiinataha fatacaalayna umatickunna aayaddaas faqultu waxaan idhi fii hada asta'miru abawaya labadii i dhashay ma waxaanaan uga tala qaataa oon soo weydiiyaay oon kaga tala qaataa fa inii uriidu allaha warasuulahu wadaara alaakhira anigu waxaan rabaa alleh iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro cidna weydiin maayo waaytan meeshaa marka waxaa laga qaadanaa fiihi wufu wufuuru caqli caa-isha caa-isha caqligeeda siduu u buuxay diinteeda siday u dhammaystirnayd waxyaabahaas dhanaa marka uu tusayaa waayo mar hadday aakhiro iyo adduun ay joogto see aniga uga soo tashtaayay leedahay aakhiro iyo adduun maan isa siisanahay wbihi qaala akbaranaa bishru bnu khalidin alcaskariyu qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu can sulaymaana qaala samictu abaduxaa sulaymaan waa acmash abuduxaana waa muslim bnu subayx can masruuqin can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi qad khayara rasuulu llahi sal ly slam nisaa'ahu nabiga haweenkiisii ayuu khiyaar geliyey afa kaana dalaaqan furiin miyou ahaa waayahay hamzada marka hamzatu istifhaam inkaari ah inkaari afa kaana dalaaqan yacni dalaaq ma aha inay ka wadaa meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa takhyiirku dalaaq ma aha ninku hadduu haweentiisa yidhaah ama aniga i dooro ama yacni nafsadaada dooro ama uu yidhaahdo yacni waxaa dooro oo takhyiir uu geliyo takhyiirkaas mujaradkiisa furiin ma aha ilaa marka waxay doorata la fiiriya markaas ayb marka waxay leedahay nebigu khiyaarow haweenkiisii siiyey dalaaqna ma maaynan ahayn wabihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa cabduraxmaan huwa bnu mahdiy can sufyaana can ismaaciil ibn abi khaalid can ishacbiyi can masruuqin can caaishata asidiiqa qaalat waxay tihi khayaranaa rasuulu llahi sal ly slam nabigaana khiyaar geliyey fakhtarnaahu isagaan doorannay falam yakun dalaaqan furiin ma uunan ahayn wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu mansuur can sufyaana huwa bnu cuyaynata qaala xafidnaahu min camrin waxaan ka soo qaadanay buu leeyay aan kasoo xifdinay camr bnu diinaar can cataa'in qaala qaalat caa-ishatu caa-isha waxay tidhi maa maata rasuulu llahi sal ly slam nebigu ma dhimanin xataa uxila lahu nnisaa ilaa haweenkii loo xalaaleeyey marka maxaa laga wadaa ilaa haweenkii loo xalaaleeyey waxaa loo jeedaa aayadda nebiga markii haweenkii uu door geliyey oo kulligood ay asaga doorteen sagaalkoodii asagay doorteen markay doorteen baa waxaa soo degtay laa yaxillu laka annisaa'u min bacdu walaa an tabaddala bihinna min aswaajin walow acjabaka xusnuhunna ilaa maa malakat yamiinuk haween dambe waa laga celiyey kuuma xalaal ahaa leey ilaa addoon maahane addoon iyo waa addoonnimo iyo suriyo waa ugu tegi kartaa laakiin haweenkaas maadaama ay adiga ku doorteen waxaa loogu abaalguday nebiga in naagihii kale laga celiyey marka wixii iyaga ka dheeraad ah oo axraar ah sidaas markii uu nebigu yeelay oo fartoonaaday ayaa la nasakhay aayaddaas waxaa lagu nasakhay aayadda ka horeyso aayadaha ka horeeyo yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka alatii aatayta ujuurahunna wmaa malakat yamiinuka mima afaa'a allahu calayka wabanaati camika wabanaati camaatika ilaa aakhiri اlaaya markii dambe marka waa loo xalaaleeyey waa loo ogolaaday xataa uxila lahu nisaau midaas dambe waay marka oo ay naasikha ah laakiin nebigu maxaa waa loo xalaaleeyey waa loo ogolaaday laakiin naag dambe ma guursanin oo xor ah ibnu kathiir marka wuxuu leeyahy sababta waxay tahay oo nebiga loo aayaddii laa yaxilu loo nasakhay oo loogu ogolaaday haween badan haween kale inuu guurso karo litakuuna alminnatu lahu calayhi calayhinna yacnii in asaga uu haweenkaas ku yeesho minno iyo gallad marka isagoo heli karo inuu guursado ayuu iska dhaafay abaal uu ku yeelana marka nebiga sala allahu calayhi wasalam marka si uu abaal ugu yeesho ayaa loogu ogolaaday asagana maba guursaninba marka isagoo marka haysto oo awooddii uu ku guursan lahaa leh ayuu iska dhaafay iyaga oo ayaga khaadirkoodana fiirinayo ayagana u ixsaan falayo marka wuxuu noqday axad abaal ku leh ayaga ayaa laga dhigay marka marka maqaamka nebiga aad uu ilaahay u weyneeyey gaar ahaan wixii weliba guurka iyo ku saabsan dadkan marka uun hadda yacni nebiga guurkiisa wax ka sheegayo ama dhahayo gabar yaruu guursaday ama naagahan badan maxay yihiin addoomahan maxay yihiin dhahaya waa dad ayagu wax ka qaldan yihiin oo aan xikmadda sharcigana fahmin maqaamka nebigana qalbigooda xunka ah ama qalbigooda qashinka uu ka buuxo maqaamkii nebiga inuu boos ku yeesho ayaaba laga dahirayba wax daran oo meel xun u socdo ayb walidaalika haddaad aada ugu dhaba gasho dad oon dad dulli ah unbay u badan yihiin oo aada u qaab daran ayb wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdillaahi bn اlmubaarak qaala xadahanaa abu hishaam wahuwa almugiiraة bnu salamta almaqzuumiyu qaala xadahanaa wuhaybun qaala xadahanaa bnu jariiri can caطaa can cubayd bni cumayr can caaishata qaalat waxay tihi maa twufiya rasuulu llahi sal ly slam nebiga lama oofsanin xataa axala allahu caza wajala lahu ilaa allah oo u xalaaleeyey an yatasawaja inuu guursado min annisaa'i haweenka maa shaaa wuxuu doono inuu ka guursado qaala baabu lxahi cala alnikaaxi boorinta nikaaxa laysku booriyo caddaynteedii u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu zuraarata qaala akhbaranaa ismaaciilu qaala xadahanaa yunusu can abi macshari can ibraahima can calqamata qaala kuntu maca bni mascuudin ibni mascuud ayaan la jiray wahuwa cinda cuhmaana radia allahu canhu isagoo cuhmaan la joogo agtiisa u yahay faqaala cuhmaanu cuhmaan wuxuu yihi kharaja rasuulu llahi sala l slam nebigii waa baxay calaa yacnii wuxuu u jeedaa fityatan yani calaa fityatin wuxuu nebiga kusoo baxay dhallinyaro calaa ayuu yidhi yacnii fityatan yacnii wuxuu u jeedaa dhallinyaro qaala abu cabdiraxmaan imaamu الnasaa-i wuxuu yidhi faqaala cuhmaanu cuhmaan wuxuu yidhi qaala abu cabdiraxmaan imaamu الnasaa-i wuxuu yidhi falam afham ma aanan fahmin fityatan ereygaas fityatan ma aanan fahmin kamaa aradtu sidaan rabo uma fahmin yacnii ma fahmin wuxuu ka wada aad uma maqlin waay ereygaas ma hubo marar badanna waa soo marnay isagoo sidaas camal dhahayo waxay kutusaya marka diqada waxa uu soo guurinayo soo uga taxadarayo falam afham fityatan ma aanan fahmin ereygaa kamaa aradtu sidaan rabay yani waxaa iiga jira faqaala wuxuu yidhi man kaana minkum qofkii idinka idinka mida daa qowlin yacni u saaxiiba xoolo iyo haniyo yani hodontinimo falyatasawaj ha guursado fa inahu aqadu lilbasar aragga asaga ayaa laabi og guur guurka wa axsanu asaga ayaa ilaalin og lilfarji farjiga waman laa qofkaan awoodin faasawmu lahu wijaa soonku wuxuu u yahay dhufaanid وبه qال أخبرنا بشر بن khالد qال xdثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن cلقمة أنa cثمان qال لبن مسعوudi wxuu ku yidhi hal laka fii fataatin dan ma ka leedahay ay hal laka xaajatun hal laka xaajatun mubtadaha waa qad waa iska qadarmaa hal laka xaajatun xaajo ma ka leedahay fii fataatin gabar usawijukaha aan kuu guuriyo fadacaa cabdullaahi calqamata cabdullahi bni mascuud calqama u yeeray faxadata wuxuu u sheegay ana nabiya sal l slam qaala nabigu inuu yidhi man istataaca albaa'ata falyatasawaj qofkii awoodo nikaax qarashkiisa ama awoodaba inuu jimaac samayn karo wixii uu ku guda lahaa ee qarashna haysto ha guursado fainahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarji waman lam yastatic falyasum ha soomo fainahu lahu wijaa wbihi qaala ahbaranii haaruunu bnu isxaaq alhamdaniyu اlkuufiyu qala xadaثna cabdالرaحman bn mحamedi اlmuxaribiy can اlأcmash can ibrahima can calqmta wاlأswad aswad bn yaزid الnakci can cabdillaahi qaala qaala lanaa rasuulu اllahi sal ly slam nabiga wuxuu nagu yihi man istaطaaca minkm اlba'ata falytزwaj wman lam yastadic qofkaan awoodin facalayhi bالsawm fainahu lahu wijaa qaala abu cabdالraxmaan imaamu الnasaa-i waxa uu yihi alswadu fi hada اlxadiiثi laysa bimaxfuud aswad sanadka maxfuudkuma aha oo yacni can calqamata can cabdillaahi waa aswad sanadku maxfuudum ku aha wbihi qala ahbaranaa mxamed bnu mansuuri qala xadaanaa sufyaanu can اlacmash can umaarata bni umayra can cumaarata bni cumayri can cabdالraxmaan bni yaziid can cabdillaahi qaala qaala lana rasuulu lahi sal l slam yaa macshar الshabaabi man istaطaaca minkum اlbaa'ata falyankix fainahu aqadu lilbasri waaxsanu lilfarji waman laa falyasum faina sawma lahu wijaa wbihi qaala ahbaranaa mxamed bn اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala xadaanaa abu mucaawiyata can اlacmash can cumaarata can cabdالraxmaan bni yaziida can cabdillaahi qaala qaala lanaa rasuulu اlahi sal l slam yaa macshara الshabaabi man istaطaaca minkm اlbaa'ata falyatزawaj wasaaqa alxadiid wbihi qaala ahbaranaa axmed bnu xarbi wahuwa الطaa'iyu اlmawsiliyu saduuqu nasaa-iya u wariye asxaabu kutub sita qala xadaanaa abu mucaawiyata wahuwa mxamed bnu khaasim aلdariir can اlأcmash can ibrahima can calqamata qaala kuntu amshii maca cabdillaahi cabdullahi bni mascuudan la socday biminan mina falaqiyahu cuhmaanu cuhmaanaa la kulmay faqaama macahu waa la istaagay yuxadiثuhu isagoo u sheekaynaya faqaala yaa abaa cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaanow alaa usawijuka jaariyatan miyaanan kuu guurinaynin miyaanan kuu guurinaynin gabar shaabatan oo dhallin yar falacallahaa an tudakiraka waxaa laga yaabaa inay ku xusuusiso bacda maa madaa minka wixii kaa tegay wax ka mida yacnii dhallinyaronimadaadii iyo ku xusuusiso faqaala cabdullaahi cabdullaahi bni mascuud waxa uu yidhi amaa lain qulta daaka haddaad sidaas tidhi laqad qaala lanaa rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu nagu yidhi yaa macshara ashabaabi man istaطaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj nabiga dadka dhallinyarada ku tirtirsiiyey guurka marka axaadiidtan oo dhan alxahu cala nikaaxay daliil u tahay nikaax marka laba faa'iidaba waa leeyahayo oo diini ah faa'iidada koowaad waxay tahay cifada waayo qofka inuu cifadiisa cafiif noqdaa maqsuud diini ah wa ansaabtii iyana inaynan isku dardarmin iyo nikaaxa ayaa lagu ilaaliyaa nasabka nikaaxu marka wuxuu taabanaa daruuriyaat اlkhamsa mid ka mida xifdu nasab zinaduna cagsigay ku tahay oo nasab ma ku ilaalsamayo zino faa'iidada kalena waxay tahay dadka jinsigan bani aadamku ee adduunyada inuu camiro loogu talagalay wuxuu ku bataa nikaaxa labadaas faa'iidaba marka waa ku jirtaa oo labadaba ay diini yihiin waayo inaad ilmo yeel dhasho oo adiga aada tarbiyeyso tarbiyo fiican oo markaad dhimato ay ilaahay caabudaan wax aada u qiimi badan u qiimi badan wey baabu nahyi can اtabatuli wuxuu baab yahay iska reebidda layska reebay qofka inuu nikaa yacni uu u go-go-o cibaado oo uu nikaaxa ka go-go-o yani tabatul hadda waxaa loo jeedaa min albatli ayay ka timid wahuwa alqadcu wamacnaahu hunaa alinqiطaacu can الnikaax nikaax in laga go-o cibaado darteed wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu cubaydi qaala xadaanaa cabdullaahi bn اlmubaarak mxamed bnu cubaydkan marka waa abu jacfar waqiila abu yaclى annaxaas alkuufiyu saduuqun qala xadaanaa cabdullahi bn اlmubaarak can macmari can الzuhriyi an saciidi can saciid bn اlmusayb can sacdi bn abi waqaas qaala laqad radda rasuulu اllahi sal ly slam nebigu wuxuu celiyey calaa cuhmaana cuhmaan buu ku celiyey atabatula nikaax ka go-idda walow adina lahu hadduu cuhmaan u idmi lahaa lakhtasaynaa waa isdhufaani lahayn annagana ikhtisaagu waa qofka in xaniyaha uba iska bixiyo yani wijaa-na waa in marka la tumo xaniyihi marka waa isxaniyo siibi lahaynba haddii aan u ogolaa lahay isaan cibaado uun ugu go-no shahawaadkan iyo waxaan adduunyadan dhan baan iskaga dhaafin laakiin nebigan u idmin oo arrintaa reebay ayb wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun can ashcad huwa ashcad bnu cabdilmelik alxumraaniyu hiqat faqiih bukhaari tacliiq ahaan uga soo saara asxaabu sunan arbacana waa u wariyaan can ilxasan can sacdi bni hishaam wahuwa alansaariyu almadaniyu hiqatun can caaishata ana rasuula اllahi sal ly slam nahaa can اtabatuli ayuu nebigu reebay wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa mucaad bnu hishaam qaala xadaanii abi can qataadata can اlxasan can samura xadiidkii hadda marka qataada wuxuu ka dhigay can samura can samura ayuu ka dhigay ashcatna wuxuu ka dhigay can caaisha labadaasuu kala rajaxaa marka xadiidka samura wuxuu yihi can الnabiy sal ly slam anahu nahaa can الtabatul qaala abu cabdالraxmaan qataadatu ahbatu ashcaf iyo qataada qataada ahbatsan wa axfadu isagaa xifdi badan min ashcad ka xifdi badan wa xadiidu ashcaha ashbahu bالsawaab xadiidka ashcad ayaana xoog badan oo sawaabka u dhow waayo waa la mutaabiciyey ashcad isaga laftiisa oo xadiidka waa min xadiidi caaisha wbihi qaala akhbaranaa yaxya bnu muusa wahuwa albalkiyu almulaqbu bkhat qaala xadaanaa anas bnu ciyaad qaala xadaana alawsaaciyu can ibni shihaabi can abi salamata ana aba hurayrata qaala qultu ya rasuula allah inii rajulu shaabun nin dhallinyaraan ahay qad khashiitu waxaan ka cabsaday calaa nafsii nafsadeyda aan uga cabsaday alcanata zino xumaan inaan ku dhaco walaa ajidu mana helaayo qowlan awood ma helayo gacan fududoo aan yani wax ma haysto atasawaju bihi nisaa haweenka aan ku guursado afa akhtasii ma isdhufaanaa fa acrada canhu nabiyu sal ly slam nabiga waa ka jeestay xataa qaala halaatan ilaa u saddex jeer yidhi faqaala nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu yidhi yaa abaa hurayrata jafa alqalamu qalinkii waa engegay bimaa anta laaqin waxaad la kulmayso waxaad la kulmayso qalinku ku engegay fakhtasi calaa dalika sidaa isku dhufaan adoo og ow dac ama iskaga tag yacnii si kastoo wixii ilaahay kuu qoray marna ma gefaysid marka waxaad la kulmaysaa ilaa qalinku la qallalaye yacnii ikhtisahan iyo waxaan aad samaynayso iyo waxba yani ma laha waxay ka bedelayaan wuxuu ilaahay qadaray ma jiraan ayb marka waxaa ka muuqda marka maadaama arrinta ilaahay loo tafwiidinayo qadarkiina alla wixii uu qorayeyna uu qoray inaad iska dhaaftood ku raalli noqoto wixii ilaahay markaas kuu soo qaado qaala abu cabdiraxmaan alwsaaciyu lam yasmac hada alxadiida min aلzuhriyi wsaaci xadiidkan zuhri kama maqlin whada xadiidu صaxiix xadiidkuna waa صaxiix qad rawaahu yunus can الzuhriyi marka sababkan hadda waxay tahay awsaaci inuunan ka maqlin waxaa caddaynaya marka riwaayaadka qaarkood oo dabaraani uu wariyeyoo can اlawsaaciyi can yunus can الzuhriyi riwaayaadka iyo yacni awsaaci yacni isaga iyo zuhri waa loo dhexeeyey taasaa marka waxay daliil u tahay inuunan ka maqlin laakiin xadiidku waa haabit wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdillaahi alkhalanjiy wahuwa abulxasan almaqdisiy saduuqun qaala xadaanaa abu saciid mawla bani haashim waa cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni cubaydin albasriy ayaa la yidhaha laqabuhu laqabuhu jarwaqah saduuqun rubamaa akhda qaala xadaanaa xusayn bnu naaficin almaasiniyu wahuwa abu nasr albasriyu alwaraaq laa ba'sa bihi rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanii اlxasanu can sacdi bni hishaamin anahu dakla calى umi اlmu'miniina caaishata qaalat inii uriidu an as'alaka can اtabatuli waxaan rabaa inaan tabatulka wax kaa weydiiyo famaa tarayna fiihi maxaad u aragtaa qaalat waxay tihi falaa tafcal ha samaynin amaa samicta allaha caza wajala yaquulu miyaadan maqlin ilaahay inuu dhahayo walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaaja waduriya markaa rusushii hadday ayagu xaasas iyo ilmo lahaayeen ha looga dayda sidaas wa bihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akbaranaa cafaanu qaala xadaanaa xamaadu bnu salamata can haabitin can anasin ana nafara min asxaabi الnabiyi sal l slama qaala bacduhm laa atasawaju الnisaa waqaala bacduhm laa aakulu اlaxma mid wuxuu yihi hilib ma cunaayo midna haween ma guursanayo wa qaala bacduhum waxay dhaheen laa anaamu calaa firaashin gogol ku seexan maayo salaadaan u taagnaana wa qaala bacduhum asuumu falaa ufdir qaarkood waxay dhaheen waa soomayaa ma afuraayo fabalaga dalika rasuula اllahi sal ly slam kaasaa nebiga gaaray faxamida allaha ilaahay buu mahadiye waatnaa calayhi uma qaala maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu muxuu yahay yaquuluuna kada wakadaa sidaa ay sidaa dhahayaan laakinii usallii wa anaam anigu waanwaan tukadaa waa seexdaa wa asuumu wa ufdir waan soomaa waa afuraa wa atasawaju nnisaa haweenkana waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnadeyda ka leexdo ama naco qofkii sunnadeyda naco falaysa minii aniga gama mid ah qaala baabu macuunati illaahi caza wajalla kaalmada alle an naakixa uu kaalmaynayo midka guursanayo ka guursado alladii yuriidu alcafaaf ee rabo inuu dhowrsado yacnii qof guursaday oo guurkana dhowrsi ka rabo kaalmada uu alla kaalmaynayo caddaynteeda wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana allaythu can moxamed bni cajlaan can saciidin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaala halaaatun saddex xaqun cala allahi ilaahay korkiisa waxaa xaq aho waajib oo isa saaray cawnuhum kaalmadooda almukaatabu midka la kitaabeeyey alladii yuriidu aladaa oo rabo inuu guto intaas haddaad keento xoraa tahay waa shaqayna ilaahay marka qofkaa xornimadiisa si uu u helo wuu kaalmaynayaa wannaakixu midka guursado alladii yuriidu alcafaaf oo dhowrsi rabo wاlmujaahidu midka jihaadaya fii sabiili اllahi ku jihaadaya xadiidkan kitaabu ljihaadna waa kusoo marnay khilaaf ayaana ku jiray oo waxaa laysku khilaafsanaa waqfigiisa iyo rafcigiisa khilaafaa ku jirayo daara qudnina cilalka uu ku sheegay rafciga ayuuna rajaxay daara qudni markaas saan soo marnay ayb marka khilaafkaasaa ku jira xadiidkanoo bacda ahli lcilmina khilaafkay ku daciifiyaan laakiin daahirka sanadku isaga waa waa waa saxiix daahirkiisa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabihi